bismillah aadan waa mahadsan tahay shirkan horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama iskugu yimid bahda cadaaladda soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka wasaaradaha cadaaladda xeer ilaalinta asluubta booliska oo qaybta c i d da ah horta intaasa oo soomaaliya oo dhan ah ayaa isu yimid waxaa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda soomaaliya si cadaaladda soomaaliya shanta sano soo socota istaraatiijiyad loogu sameeyo
waayahay marka dabcan yaa ka qaybgelaya shirka shirka waxaa ka qaybgelaya waxaa hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah dadka liidgaraynaya wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xeer ilaalyaha guud ee qaranka heer federaal saddexdaasaa hogaaminaysa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo taliyayaasha ciidamada asluubta maamul goboleedyada dalka xeer ilaalinta sidaasoo kale gudoomiyayaasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal iyo heer maamul goboleed intay shaqadooda cadaalad ahayd oo bahal cadaaladda laisku dhaho way u dhan yihiin shirka waayahay marka qodobaa jirtay ilaa maalin saddexaad laga doodayey oo la falanqaynayey qodobadaas maxaad noogu sheegi kartaa mase ahaayeen qodobo dan u ah guud ahaan soomaaliya horta haddaysan wax dan ah lagaa doodayn maw laisu imaan lahaynba in laisu yimaado waxaa keentay danta sababtoo haddaysan dani jirin had qofba dantiisu qabsan lahaa horta waxa laiskugu yimid waa danta ummadda soomaaliyeed soomaali markay burburaysana cadaaladdarray ku burburtay oo dadkiibaa cadaaladdarra dareemay sistamkii ka dareemay dadkii marka cadaaladday gacmahooda ku qaateen markii dib jamhuuriyadda saddexaad soomaaliya ay dhalatay ilaa haddana dastuurkeenna waa qabyo wax walba qabyo noo yihiin marka waxaan hadda iskugu nimid waxaa warheedhe waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin maamul walbaba mar buu dhismay dowladda federaalk nafteeda waa dhowrkii sanaba doorasho ay gashaa oo sistamka soomaaliya waxaa moodaaba yacni madaxweynihii magaca la doorto ama wasiirkii uu cadaalad u doorto ama guddoomiye maxkamadda maxaan kora la magacaabo yacni qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyadu dhistay lagama hoos qaado mid walba cusub istaraatiijiy cusuboo la yimaadaa marka waxaan rabnaa federaal iyo dowlad goboleedba in istaraatiijiyad midaysan oo shanta sano soo socota ah oo labada kun shan iyo labaatanka labada kun iyo soddonka ah in la sameeyo oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada in wax cusub la yimaada ee qofka xafiiska yimaada uu ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu oga baahan waayahay marka maadaama cadaalad laga doodayo waa meelaha ugu adag ee soomaaliya maanta saamaynta ku yeelatay qof walbana uu cadaalad raadinayo ma is leedahay marka shirkan waxaa ka soo bixi doona qodobo wax ku oolah
horta cadaaladdu waa tii rabbi waxaan u soconno oon raadinayno waa in qof walboo soomaali ah isagoo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa oo maxkamadaha markuu tegaayo oo uu aamino in waxaan maxaan ku idhaahdaa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamina waxaa ka horrayso inaad tusto wuxuu kuugu aamino marka waxaan u soconno waxaa waaya in garsoorka la aamino sidee lagu aamini karaa in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo sidoo kale annaguna soomaalida dhaqan waxaan leenahay markay bahasho annagoo kiiska annaga oo nala jirana cadaaladan raadsannaa markuu naga jirana cadaaladdarran u raadinaa tusaale laba qofaa kiis isku haysata kiiska labada qofa isku haysato anigu waxaan fiirinayaa marka kiiska ana igu wajahan markii ana lay haysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto cadaalad waa inaan helaa ma fiirinayo qofka iga soo horjeeda naftiisa inuu cadaalad u baahan yahay marka waa in haddii garsoorkii ama bahda cadaaladda aan isku duubayaan kala qaadqaadine ay fahamsan yihiin waxay qabanayaan shacabkana way kasban karaan